tiro badan maaha waa kooiyo toban qof meesha waxa ku suganna waa shan kun oo qof marka shaqo badan ayay rabtaa alle mahaddii dadaalka dawladdu samaysay iyo caawinaadda u n h r iom oo madaxdooda hadda ila joogaan ayaan intaas ku keennay safiirkiiba xagga naga jira aniga iyo safiiradda special enfoygan ahayn waxaan soo sadabgaraynay qaab dadkaasi ku soo noqon karaan oo safaaradda iyo hay-adahana gacan siiya iyo dawladda soomaaliya iyo dawladda haysa oo libiyaba ah intaas waaye guul way noqon kartaa oo guul weyn oo aad u ballaaran waayo laakiin shaqada xooggeeda way harta qof aan gacan magafa gelin tribal ma tago magafe tribal intaan la gaarin buu ka horreeyaa saddex afar shan jeer baa la wada qabsaday lacagay bixiyeen laakiin markaan waxay joogeen libiya kuwa gacanta magafayaasha intaan joognaa aan ka soo bixinnana isbitaallo ayaa la geeyey oo uma ahayn suurtagal in ay diyaaradba soo raacaan tabcaan bay ahaayeen